magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan weybah laga furay xarun caafimaad oo laga magacaabo al ixsaan medical center oo ah xarun caafimaad oo si gaara lagleeyitaaseytii oo ku howlgala doonta xaafada gantaalaha ee magaalada hargeysa xaragjarka weybah ku qeybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan mas-uuliyiin ku tirsan maamulka iyo bahda caafimaadka hargeysa xildhibaan cali maxamed xasan oo ku tirsan baarlamaanka somalilan iyo anku horeyntii ku dawahay furitaanka xaruntun caafimaad ee
xarunta waxaa loo bixiyaa alixsaan medical center al-ixsaan macnaheedu waa wanaag in waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag lagula dhaqmo oo awaamirtiisa la qaato ixsaankay ka mid tahay in bini aadamka si wanaagsan loogu adeego oo si wanaagsan loola dhaqmo oo dhaqanka la wanaajiyo oo brotokoolkii caafimaadku lahaa la hagaajiyo oo dadka waxa weeyaan loo joogteeyo shaqada oo dadka loo naxariisto oo waxa weeye bini'aadamku isku wada hayn maaha waxa weeye dadka waxa weeye si latifan oo naxariisi ay ku jirto waxa weeyaan marka loola dhaqmo ayuu wanaag noqonayaa wanaaggaa aannu u bixinnay meheradda insha allahu tacaala waa la naga arki doonaa anka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi ergee oo ku hadalay munaasabadda haragjarka laka furaaya al ixsaan medical center iyo weyba uuse sigaara uusan kama hadnagay qof kasta oo galan ku jeesiday furitaanka xaruntun caafimaadda waxaan uga mahad celinaynaa doctor caliyos dhinaca kalena mas-uulahoo dee xildhibaan goladegaanahoo howl kalena haya sida uu qayb uga qaatay inuu bulshadii haddana xirfadiisii caafimaad uu ugu adeego uu adeegii u fudiyo malaha xaruntan oo tii labaada runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waana baarigaynaa waxaanan leenahay jasaakum allahu khayr waxa kale oo runtii aan iyadana hoosta ka xariiqaynaa runtii inaanu soo dhaweynayno xarumaha caafimaad ee ku fidaya magaalada ee ay wadaan dadka xirfadlayaashii eed ay wadaan dadka xirfadlayaashii waxaan ku dhiirigelinaynaa bahda caafimaadka ee weliba dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha kale caafimaad inay u guntadaan iyagu sidii ay u qaban lahaayeen caafimaadka ummadooda iyadoo mararka qaarkood ay dhacdo dad aan xirfadaa lahayniba inay adeegii ay bixinayaan marka runtii marka ay adeega bixinayaan xirfadlayaal caafimaad waanu soo dhaweynaynaa